أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayo meel walbo aa joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a itoobiya oo la daalaadhacaysa dagaalada qowmiyadeed ee ay taaqadda u la'dahay oo haatan la soo sheegayo in cudur dilaa ah oo halistiisa lagu qiimeeyo sagaashan boqolkiiba in ay u dhintaan dadka uu ku dhaco oo ka dilaacay koonfurta dalka itoobiya faafareebka wararka ayaan caawa idinkugu haynaa shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho oo isku ballansaday in ay iska difaacaan cagafta xasan gurguurta u qaabilsan burburinta dhulboobka uu ku hayo magaalada muqdisho iyo maleeshiyaadka cagaftaasi gaashaanka u ah barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo u gurmatay ehelaada dadkii wax ku noqday duqaymihii ay maraykanka iyo maamulka ashahaadla dirirka ah ee jubbaland dhowaan ka geysteen degmada jamaame iyo waa siday xaaladda degmada jamaame oo martigelisay duqaymo cadowtooyo dad muslimiinan ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen barnaamijka ayaan idinkugu haynaaye mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka دين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faah-faahsan itoobiya oo horay ula daalaadhacaysay dagaalada qowmiyadeed ee ay taaqadda u la'dahay ayaa haatan la soo sheegayaa in cudur dilaa ah oo halistiisa lagu qiimeeyo sagaashan boqolkiiba inay u dhintaan dadka cudurkaasi uu ku dhaco uu ka dilaacay koonfurta dalka itoobiya haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo xubintaasi aalaaba inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta soomaali memo oo ka mida mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa cudur halisa oo sagaashan boqolkiiba dilaya dadka uu asiibo oo ka dilaacay koonfurta itoobiya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in cudur halis badan uu ka dilaacay gobolada dhaca koonfurta waddankaasi wasaaradda caafimaadka itoobiya ayaa ku dhawaaqday in fayraska loo yaqaan marburg uu ku faafay gobolada koonfureed islamarkaana uu laayay tobaneeye qof saraakiil caafimaad ayaa sheegay in ugu yaraan laba iyo toban qof ay ku dhinteen deegaanka arsi halka boqolaal kale ay jiifaan cisbitaalada kala duwan ee gobolka cudurka marburg oo ah fayras u eg ebola ayaan weli loo helin wax dawo ah dhakhaatiirtu waxay sheegeen in calaamadihiisa ay ka mid yihiin qandho daran matag iyo shuban waxaase ugu daran dhiigbaxa gudaha iyo maqaarka intaba bukaanka cudurkan qabaa dhammaan korkiisa waxaa ka soo baxaya nabaro dhiig leh kuwaasi oo marka dambe isku beddelaya sida qof gubtay oo kale wasiirkii hore ee arrimaha dibadda itoobiya oo hadda hogaamiya hay-adda w h o ayaa xaqiijiyey in fayraskan uu si xowli ah ugu faafayo gudaha itoobiya heerka dhimashada ee furuqa marburg virus ayaa u dhexeeya siddeetan iyo afar boqolkiiba ilaa sagaashan boqolkiiba warbixinadu waxay tibaaxayaan in dadka uu cudurkan haleelo ay badanaa dhintaan balse dadka helo daryeel caafimaad oo taya leh ayaa la arkaa in ay badbaadaan etoobiya oo uu dagaal sokeeye ka holcayo ayaa la sheegayaa in haddii uu fayrasku usoo gudbo gobolada waqooyi ay kumanaan kun u dhiman doonaan haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa abiyan taliyaha degmada alwadiic oo ku halaagsamay qarax miino warar soo baxaya ayaa sheegaya in uu halaagsamay taliyaha degmada alwadiic ninka lagu magacaabi jiray lutfi muxsin haashim iyo sarkaal lagu magacaabi jiray cabdulaahi muqbil alqowmi kadib howlgal qaraxa oo mujaahidiinta jamaacada ansaaru shariica ay kula beegsadeen isla gudaha degmadaasi mujaahidiinta jamaacada ansaaru shariica waxa ay sheegeen in howlgalkan uu qeyb ka yahay silsilado een howlgallo ballaaran oo ka dhana murtasaqada uu imaaraadku ku leeyahay waddanka yemen ee dhibaatooyinka ka wada wadankaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa shacabka degan kaaraan oo ka cabanaya dhulboobka gurguurtee shacabka ku dhaqan xaafadda mirinaayo ee degmada kaaraan ee caasimada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey boob dhuleed oo ay halkaasi ka wado kooxda uu hogaamiyo murtad gurguurtee dadkan oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in lagu wargeliyey in ay ka guuraan guryahooda waxaana loo sheegay in dhulka ay degan yihiin oo ah mid danguud looga barakicinayo saxiixa murtad xasan gurguurte kaasi oo iibsaday dhulalkooda waxay sheegeen in dhulalkooda lagu wareejinayo ganacsato iimaanlaawayaal ah kuwaasi oo dhulka ay u boobtay kooxda ridada soomaaliya oo tan iyo markii uu villa soomaaliya kusoo laabtay xasan sheekh boob aan kala joogsi lahayn ku haysay dhulalka danta guud iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee shacabka xoogga looga kiciyo dadka shacabka ah ee ku dhaqan xaafadda mirinaayo ayaa ku guudiyey in ay tallaabo qaadi doonaan oo ka hortagi doonaan boobka lagu hayo dhulalka ay degan yihiin muqdisho dhacdooyinka maalinlaha ah ee ugu weyn waxay sannadadii dambe noqdeen dhulboobka iyo burburinta ay caasimadda ka wado kooxda uu madaxa u yahay murtad gurguurte bishii sebteembar ee labada kun saddex iyo labaatankii ay xoogeysteen boobka lagu hayo dhulalka mid ka mid ah dhulalka sanadkaasi saraakiisha ciidanku boobeen ayaa ku yiilay isgoyska ex control afgooye ee muqdisho halkaasi oo dadkii lahaa si xoog ah looga kiciyey xabsina loogu daray waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maleeshiyada xukuumadda muqdisho oo darawal mootabajaaj ku dilay magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dil uu geystay mid ka mid ah maleeshiyada xukuumadda muqdisho kaasi oo si bareeraha rasaas ugu furay wiil dhalinyaro ah oo ka mid a da-yarta ku shaqaysata mootabajaajta dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in dilkan uu ka dhacay afaafka hore ee maqaayad laga cunteeyo kadib markii askariga dilka geystay uu isku dayey in uu si lacag la-aan ah ku fuulo mootabajaajta uu lahaa wiilka taasi oo keentay in isla goobta uu dagaal ku dhex maro qaar ka mid ah maleeshiyaad goobta joogay iyo askariga dilka geystay xubintiina waa inagaynta cabdulwahaab caawa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada jubbada hoose guddi ka kooban mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo uu ugu horeeyo waaliga wilaayadaasi sheekh axmed abuyunis islamarkaana ay qeyb ka ahaayeen qaar ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah iyo waxgarad ayaa booqasho sabirsiin iyo gacan celin isugu jirta ugu tegay ehelada dadkii dhowaan ku waxyeeloobay duqeymihii ay cadowgu ka geysteen degmada jamaame sheekh maxamed balli oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka mid ahaa wafdigii la kulmay ehelada dadkii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday duqeymihii maraykanka iyo maamulka shahadla dirirka ah ee jubbaland dhowaan ay ka geysteen degmada jamaame بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى إيه الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله إن وافجيي إماتن كان anigoo macnaha ka soo macnaha boqoolay jubbada dhexe ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun mihluh wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wax badan ayaa gaalo la dharbaaxay oo lagu tuntay oo ilaahay qalabo naga siiyey inay maalinkooda wax soo tuurtuuraan oo dad ilaahay shahaado ku siiyo ayagoo wax kalena aysanna gaarin dadna ay ku dhaawacmaan dhaawacaasi allownu lownu dami wariixu riixulmiski magaaladiina waa camiran tahay idxawee soomaalidu waxay tidhaahdaa nin macnaa ciid kugu firdhiyey calooshiisuu ku tuseeye waxba kuuma dhibin gaaladan iyo annaga cadaawadeenna waa ilaa qiyaami saaca waxaan dheeraadka nugu ah waa dadka ilaahay qaatay oo shahiiday oo dhaawacmay ayagana waxaan leenahay ilaahay shahaadadooda ha aqbalo dhaawacoodana allaha bogsiiyo amaa beledka miya beledku waa beledkii oo ciiddu waa ciiddii oo maamulku waa maamulkii maxamed daahiro alla subxaanahu wa tacaala ayaana ku mahadsan saasaana ku imin waayahay sheekh maxamed jasaak allahu khayran meelaha la duqeeyey waxaa ka mid ah goobihii waxbarashada caruur ayaa wax ku baranaysay kutubadii waad aragtay wilaayada dadku kaalmo bay gaarsiisay gacanteeda waa ay gaartay maantana waa la booqday wadaadkii ugu horeeyay halkan yimidna ayaa tahay ee jubbada dhexe ka yimid muslimiinta maxaa la gudboon si dadkan loo caawiyo muslimiinta waxaa la gudboon maxamed oro wixii horeo la gudboonaan jiray waxaa la gudboon waxa ilaahay uu faray xaalaadkan oo kale waxaa la gudboon in ayaguna macnaha maalintoodu macnaha maalin ilaahay weeyaane sida reer jamaame maanta ay yihiin ayaga laftigoodu yowma min al ayaam say u jeclaan lahaayeen sidii loogu gurman lahaa ayaguna inay ugu gurmadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta uunbaa walaalo ah mar waxaa nebigu leeyahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxa weye ka mahali ljasadi ka mahali ra'si ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqda dhexdeenna xuquuq ballaaran weeyaan xuquuq iimaaniya xuquuq macnaha waxa weeyaan islaamiya xuquuq macnaha inaan nahay hal jir oo kale ka mahali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxumaa macnaha mid kasta waxaa la rabaa midda kale oo walaalaheeda inay u gugurmato hadday tahay naf hadday tahay iyo hadday tahay maal iyo hadday tahay duco iyo hadday tahay ziyaaro iyo hadday tahay booqasho wixii ruux muslim oo dhibban gaara ayaa ayagana laga rabaa marka walaalayaal waxa weeye gaaladu waxay doonaysaa siday ayagu u burbureen oo aysan waxba isugu tarin inay annaga naga yeelaan annaga laakiin raabid isukaayee xiraan leenna waa caqiido waa laa ilaaha ila allah waa liihlaa'i kelimat illaah sidaasaa la doonayaa sidoo kale qoys qoys in la ysugu gurmado weeyaan oo laystaageero oo alla laga cabsado aan alle ugu dhowaano ehelada dadkii ay waxyeeladu soo gaartay ayaa iyaguna markooda ka hadlay booqashadii ay wilaayadu ugu tagtay cabdulaahi maxamed abow cabdulahi maxamed abow maanta yaa idin yimid waxaa noo yimid walaadada gobolka iyo makaatibta noo timid odayaasha dhaqanka jubbada hoose ka waran see u dareenteen alxamdulilah ilaah ku mahadsan kaalmayna soo gaarsiiyeen waana ku faraxsannahay walaayadiinii gobolka waay mas-uuliyiintaynii waay aadan ugu faraxsannahay insha allah adugu si gaar ah maxaa kuu soo gaaray ehelkaada ehelkayga waxaa ii soo gaaray afar carruur oo anaa dhalay iyo hooyada aan qaba iga shahiiday waa kaa guriyaan halkaan hadda aan joogna ayay ku shahiideen guriga halka aan joognay ku shahiideen madaafiic ay gaalada cadowga soo tuureen aan ku habsaday waa kaa maalintaasi waxay dhacayeen ma joogta waa ka maqnaa gurigaan bannaanka ugu baxay wax kale ma dheereen laakiin waa ku sugnaa haramta la dhex joogay waa ka agdhoweyd waa ka agdhow aad iyo aad maxaa aragta magsee wax soo gaareen xasuuq ba-an iyo baaba iyo burbur ay u geysteen waa cadow laakiin ilaah ka jaasiy insha allah
caruurta magacyadooda caruurta sahra oo gabadha u weyneed ah meeqaysana jirtay waxay jirtay siddeed jir afataaxa ku xigi tad lixu gooyey cabdiraxmaanaa ku xige afar jiraas ahaa cabdirasaaqaa ku xige laba jirow ahaa iyo hooyada hooyadina idina waa way naqatay idin alxamdulillah way dhimatay dhammaantood hal meel miyay kuwada sugnaayeen dhammaantooda hal goob jika ay ku qur'aanayeen isku duqeeyey waa kaa maxaa aragta marka goobta markaa soo gaartay waxaan arkay dhaawacii nafta gabadhii nafta dhulka lama dhicin habartii weyneed waa meeshay ku ay ku dhimatay ilmihina waa la roray isbitaalka degmadan geeyey laba isbitaalka degmaday ku shahiideen laba halna jiribay ku shahiiday halna inta jirib lawada dhexda kusoo naq- kusoo shahiiday alxamdulilah ilaah maad iska leh yaa ka badbaaday qoys ani iyo laba kaloo mise kale anaan dhalay cunug sideed bilood jiro iyo mid kale sagaal sano jiro anaan dhalay wax dagaal ah miyaa ka socday jamaam gudaheeda may waa nabad qabni qur'aan ma karsanaynin nabadaan qabni wax dagaalo socda ma laha horay reer jamaam haddaad tihiin duqeyn aan loo meeldayin oo dadka dhan cayinta oo dadka dhan saamaysa oo sidaan oo kale magaalada loogu duqeeyey wakhtigii burburka iyo haddaba ma idiin soo martay intaan soo wax kasta ilaa hadda ma arkin may
waayahay maxaa kaloo ii sheegi kartaa oo dad kale oo waxyeelo gaara magaaladan aka taqaanaa walaalow dad waxyeelle ay gaartay dad fara badan ay gaartay caruur ku dhaawan waa jirtaa dad ku dhintay waa jirtaa laakiin hadda intaan ogahay saddex caruuroo hal goob ku shahiiday laba maamood adi laba iyo toban qofood qaar aan aniga arkay haa waayahay aad baad maasantahay ilaahi subxana watacaala badal khayr qaba allah ku siiyo waxaa iiga hor muuqda awowaha wiilka hadda aan waraysanayey goobtan buu joogaa magacaada magacayga waxaa maxamed abuush calmute
n adeer soo dhawow bal waxa dhacay maxaad ku darsanaysaa maanta gacanta idiin soo gaartay wilaayada idiin soo booqatay sidaa idinkula muuqataa aadaan u mahad celinaa halka magaalada gobolka degmada odayaasha suldaamaynta kullina soo boqdeen alxamdulilah waa u mahad celinaa waa lan tacsiyen alxamdulilah qaar alla siiyo maanta kaabina soo gaarsiiyeen markii wax dhacayeen magaalada joogtay waxaa magaalada jooge maxaa xasuusataa see wax u dhacay waxay u dhaceen guriga aan deganaha waa halkan guriga asku dhacen waa wiilkeyga marka marka meesha aan tegaay dhexmo durba jiran alxamdulilah waa fiican
isku hal meel baax goobtay u dhinteen qaar isbitaalka la geeyey qaar dhexa ku dhinteen laakiin hal bana la duugay kulligooda gantaal buu ahaa kataal soo tolosaa maxaa marka adeer la idiin duqeeyay bay kula taagay waa arrin gaala ka dambaysa waxaan waa muslimiinta waxaa in la coraamil raba waay waxaad maanta ana dib aan galna malaha colaada ma ogeen magaala xabad ma ka soconin waa madaafiic maa dheer laga soo tuuro waay taas hadda waa sidee xaalka magaalada had waa degan alxamdulilah waa aad u degan magaalada alxamdulilah waa lasoo noqday dadka waa degan weli ma bixin weliga ma bixin laakiin magaalada waa degan tahay alxamdulilah weligaa jamaa baad ku nooleed sooma weliga jaamkan alahaa naqsanaa jirtaa toddobaatan saddex sano noloshaada en awow en wax sidaan oo kale u dhacay ma arag weligay ma isoo maran camar haajir rooble cumar haajir rooble en kusoo dhawow warbaahinta alfurqaan maanta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo odayaasha dhaqanka ayaa idiin soo booqday sidee horta adigu shakhsiyan wax kuu gaareen ehelkaada aniga waxaa iga geeriyootay gabar aan wiil adeer u ahay u qabay xaaskiisa ahayd oo xaamilana ahayd taasaa iga geeriyootay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka taas baa igu dhacday masiibadaasaa na qabsatay marka insha allahu tacaala walaayadana wayna soo booqatay waynaga tacsiyeysay marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay gabadha magaceeda gabadha maryan cali booro waa la dhahaa xaamilaba ay ahayd xaamila ahayd haa bishee ku jirta adiga bisha toddobaad inay ku jirtaan jeclahay saasaan jeclahay mar dambaa la arkayaa layidhi iyada waxyaabaha in murugada leh la sheegaya waxaa ka mid ah in caruurtii caruurtii in caruurtii gabadha ay dhashay markay wax ku dhaceen muddo ay ag joogeen iyagoo garan la hooyadii hooyadood wax gaaray hooyada dhashay bal si- arrinkaa bal nooga waran shucuurtaa sidaba ee dareen haa waa ga- gabadhii markay geeriyootay oy dhacday cayaalkii hadda hooyadooda inay geeriyootay oo ay dhimatay maba ka warqabinba ay ku kor hurdaayeen qaarkooda xataa hadda ka waran caafimaadka caruurta waa sidee maasha allah aad iyo aad ay u fiican yihiin waayahay in wiilka adeerka u tahay in la wacay oo gacanta wilaayada ay gaartay oo kaalmo la gaarsiiyey ayaan ogahay ka waran sh- du- sh- dareenkiis waa sidee sida dareenkiisa aad iyo aad waa wuu ku faraxsan yahay waa ku faraxsan yahay maasha allah magaalada maxaa loo duqeeyay bay kula tahay adigu shakhsiyan Aa, guryo badan baa la duqeeyey dugsigaana ka mid ah oo gabadhana ay ku waxyeelowday iyo dugsi kale oo ka soo horjeeda masjidu nuur ilaa iyo guryo badan adiga meelo badan ay wax ku dhexdhaceen adiga dugsigiina yaa ku geeriyooday dugsiga waxaa ku geeriyooday macalinka oo markaas dhaawac ahaa oo dib dambe markii jilib la geeyana dhintay iyo mid oo wadaad sheekh ahaa muuse muuse- sheekh muuse la dhihi jirtay muuse cali yaa la dhahaa isagana wadaad iska ahaayo Magaalada caanka ah.
magaalada caanka ah oo aad iyo aad nin fiican u ahaa xaafadda aan joognay waan ka sii dhaqaaqnay mid kale ayaan tagnay halkan waxaa lagu booqday ehelada sheekh muuse oo caan ka ahaa magaalada jamaame kuna geeriyooday duqayntii ugu dambeysay ee dhacday waxaa iga hor muuqda oo dadka loo tegay in ka mid ah nin la dhashay sheekh muuse marka hore magaca cabdulqaadir cali cabdinuur qalow abdulqaadir een sheekh muuse walaalatihiin sooma da'dii ka yareed miyaa masoo ka weynta walaalkay iga yar waaye da'dii labaad ugu xigta waaye aniga konton jir waaye ninkaasito masaajidkaas mu'adanka aan jir masaajidka weyn jaamacaas mu'adanka aan jir waqtigii daalada hortooda ilaa iyo dagaaladaanayto marka markii dambe waa iska yar xanuunsa caajis caajisaa gale caajiskii bukaan socod iska hay waa isku fiicnaa alxamdulilah marka meeqa sano qaadim ka ahaa masaajidka wallaahi waa badantaa niyo xisaabtooda ma- ma ma koobi karin iyo marka waa isjoogo masaajidku maka maka maka dhex bixi jiro masaajidku masaajidkii mu'adinka iska aan jir lagu dhex joogi jiray aa weli waxaan arki jiray masaajidda qaar isagoo runtii socodku aad u dhibaya ayuu soo gaari jiray ha ha ha ha ha waa xanuunsada masaajidku waa dhex joogi jira la kama bixin ha waqtigan ilaa hadda waa me- masaajidku wuu joogay wax ruur muu ka tegay maya maya wax aruur kama tegin aa waayahay een maxaad nooga sheegi kartaa se wax u dhaceen marka ugu dambeysay oo la oobsanayay sidee wax u dhaceen wallaahi xaafaduu jooga asaga marka dugsiga iyo xaafadda inoo isku dhow yihiin marka macalinka agtiis wuu imaaday macalinku wuu sheekeynaya war waxaan dhacay maxaa waa islahay marka waa ikoo sheekaysanayeen oo is ag fadhiyaan wuu ku soo dhacay baalkii gantaalkii gandaalkii haa dugsigii aad u burburiyey weli waa arka haa haa haa haa Guda- waa- marka dhaawac uu madaxa madaxa ka gaaray macalinkana dhaawaca waa dhaawacuu ahaa asla marka kiisa dhaawaciisa madaxuu ahaa isla markii dhulku ku dhacay sujuudu u dhacay waa iska dhintaba naftaa ka baxday allah u naxariisto dadkaasi qaar dadkii laayay dadkaasi dadkii laayay waxay leeyihiin al-shabaab baan laynay sidee kula muuqata shaqo kuma laha al-shabaab ma ahe ninkaasayto nin wuxuu ahaa oo ma aragtay mu'adin ah oo wadaad ah oo islaam ah uu ahaa al-shabaab shaqo kuma lahayn Aa, maxaa loo duqeeyey kulanta yaa darha loo duqeeyo iyo diinta ah loo duqeeyo diinta halkay ku aasteen hadda masaajidka waxa- xabaalaha odayaasha dhaqanka ee wilaayada jubbada hoose gaar ahaan kuwa degan degmada jamaame ayaa wilaayada iyo guddiga uga mahadceliyey sawirsiinta ay dadkooda u sameynayaan ina lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay ahalkii iyo aqrabadii iyo qaraabadii oo maamulka gobolka dhammaan iyo degmaduba ay tacsiya ugu yimideen waxaan leenahay sabar allahna siiyo dadka baxay saqiirkii baxeen iyo hooyadii baxday ama raggii baxay dhammaantoodin waxaan leenahay ahalka sabar allah ka siiyo Een, booqashadii maamulka gobolka iyo degmada ayna soo booqdeen iyo wasaraadiinta maadaama aan odayaasha aan nahay aninkana waa guddoonay adinkana sabar allahna siyaan leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى إلهي باب مهد إسكال سبحانه وتعالى أولا أنا أقوم هدينينا ثم أقوم هدينينا وأنت ولايد قبلك يمكاتب تيضبا إن أي كسو تعسيين qaraabadii ehelkii iyo dadka muslimiinta ahaa cadowgan maraykanka iyo wixii uu watiyey xulafadiisii ay ku duqeeyeen degmada jamam waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dadka waa dad muslimiin ah Een, gaar ahaan caruurtan iyo hooyadan baxday oo hadda walaayada gobolka ay soo booqatay iyo makaatibtaba iyo degmada hooseba waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljaza wa axsana allahu ilaykum waxaan dareemaynaa inaan dad muslimiin nahay een, jirkeenna jir ka mid ah ay ahaayeen walaalo aan ahayn islaam ay yihiin degmada ay ka tirsanaayeen aysan waxba galabsanin gurigooda ay ku noolaayeen cadowgaana allah subxaana wa tacaala kolley sabab iyo asbaab iska qorneed iyo qadar bay ahayd waxaan leenahay marka walaayada gobolka iyo degmada iyo makaatiibteeda dhammaanba waxaan leenahay ilaahi subxana wa tacaala miisaankiina xasanaadka allah idin saaro Een, marka waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta si guud ahaan waxaad ogaataa nimankan maanta socda ama maraykan ha noqdo ama magaca soomaaliyeed ha ku socdo waa niman gaalo ah oo riddo ah wax asxaan ay noo hayaan haba yaraataa ma laha allana wuu inoo sheegayba laa yarqubuuna fii mu'minin ilan walaa dhima wax laga sugayo ballan ma leh diin ma leh asxaan ma leh walaalnimo ma leh wax ay garanayaan ma leh marka dadka muslimiinta waxaan dhihi lahaa jazaakum allahu khayr waad arkaysaan saaki jamaame hoobiye u qaybiyeen hoobiye u qaybiyeen waa sheekh muusa ku baxay maamo uuraa ku baxday shan caruur hooyadooda ku baxday Max- ujeedkaa maxay ka wataan ujeedkaa waxay ka wataan waxay tahay in muslimiintan la qalqalgeliyo diintooda laga fidneeyo mid kismaayo u cararo mid xamar u cararo mid baydhabo u cararo in muslimiinta laga qaado meesha ay sharcad ilahi subxana wa tacaala ay ku hoos hasraanayaan marka waxaan dhihi lahaa aan sabarno wajazaakum allahu khayr tacsiyadii walaayadii gobolka ay noo soo tacsiyeysana waan la gudoonnay haddaana odayaasha ku dhaqanka gaar ahaan anoo ku hadlaya afka odayaasha ku dhaqanka jubba sufla wajazaakum allahu khayr aan leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis ayaa isaguna tegay xaafadihii ay dhibaatadu ka dhacday isagoo la kulmay dadkii eheladooda ay dhibaatadu soo gaartay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد سلام أولا مصيبتي هل كان كدعدي وقدرك إلهي سبحانه وتعالى أمرك لو فيرينا لو قدري أمرك لو فيرينا ehelkii iyo qaraabadii iyo qooskii iyo dadkii ay aada u jeclaayeen oo ilaahay subxaana wa tacaalana ka celiyeyna qeyb markii loo fiiriyana naxdlo iyo waxa iska leh waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun inna lilaahi maa akhadat walahu ma acdaa wakullu shayin cindahu biajalin musaman faltasbir waltaxtasib alla subxaanahu wa tacaalana waxaa noo tilmaamay wax kasta in ajal ay leeyihiin kullu nafsin daa'iqat lmowt maanta mar dhankaa loo fiiriyana wax ka sharaf badan oo ka qiimo badan lama arkaayo waa ayaga oo dad maanta u badan sakiirin ah qofkii laba u sakiirto saddex u sakiirto nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa nooga tilmaamay in sababtooda ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ku geynayo jannada markan waxaan leenahay ehelka iyo qaraabada iyo dadkii maanta waalidiinta u ahaa ilmahan iyo hooyadooda iyo kulliba waxaan leenahay annaga oo kan walaaye ahaan iyo dhaqanka oo isla soconno waxaan idinkugu imaanay in aan idin tacsiyeyno allihii oo idin siiyey xayun qayuum waay meel ma jiro waa nool yahay badiilkooda ilaahay baa idinka rajeeyana ilahay idin siiyo waxaad dareemaysaan walaalayaal amaad og tihiin maanta cadowga oo duulaanka nugu ah omahan tuurayo waa cadow oo maraykan soo darsaday waa cadow soo darsadeen yahuud iyo wahlamad ah annaga waxaa ku xidhannahay allah subxaanahu wa tacaala isagaa ku xidhannahay waxa nooma dhimi karaan waxa noguma samayi karaan waxaan leenahay muutuu bikaydikum marka waxaan leenahay akhiiran ehelka aan u ducayno aan u ducayno ilahin aan u barino ilaahay in oo badiil khayr qoba siiyo ilaahay in ku irsaago sabar ilaan ilahay ku irsaago ilaahay in ugu dhigo eelali ugu dhigo guud ahaan markaan dadkan oo dhibaato adigu oo u geystay oo qoyskan iyo ehelkan hadda maanta aan la joogno koo ku yihiin iyo inti kalena ilaahay idinkiis ayagana waa boogan doonaa guryo ugu taga doonaa haddii ilahi subxana wataala ogolaado jirkeena wey almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacda waxa wey waa ka danqanaynaa maanta jirkeen oo qayb kamad ah wey wax waxaan ku dhacay waa jirkeen qayb kamad ah wey waa dad aan u naxayno wey dad maanta aan waxan ay nimankan ku sameeyeen aan u quurayno ma aha marka waxaan leenahay hala sabro ilaahayna aan tala saaranno ilaahay subxaana wa tacaala biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa baa ilaahay ku barinay ilaahay subxaana wa tacaala qoyska ilaahay noo barakeeyo ilaahay badiil khayr qaban ilaahay noo siiyo ilaahay waxaan weydiisanaya subxaana wa tacaala quluubtooda ilaahay sabar ku shubo ilaahay baan weydiisanaynaa fajazaakum allahu khayran وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل
waa hagaag qeybihii dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaynu soo gaarnay isla wararka jamaame ayaynu weli ku guda jirnaa waxaa degan xaalada degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo dhowaan duulaan ay kusoo qaadeen maleeshiyaad huwan ah oo ka koobnaa calooshood u shaqaystayaal uu maraykanku tababaray iyo kuwa maamulka ashahadla dirarka ah isku magacaabay jubbaland oo taageero xagga cirka ah ka helaya dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka duulaankoodan ayaa noqday xoog doofaar lagu eriyey maadaama ciidamada mujaahidiinta ay cadowga cashar ugu dhigeen duleedka degmada jamaame waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey ay bilaabeen in ay duqeyn arxandarra ah ka geystaan degmada jamaame islamarkaana ay madaafiic u qeybiyaan xaafadaha degmadaasi duqeyntaas oo sabab u noqotay in dad muslimiin ah ay ku shahaado qaataan sida aan allah uga rajaynayno halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen ujeedada ugu weyn ee cadowga duulaanka u soo qaaday ayaa ahayd in degmada jamaame laga dhigo ugu yaraan furin dagaal dadka muslimiinta ahna ay isaga cararaan balse taasi ma dhicin oo halyeeyada mujaahidiinta ayaa damicii cadowga webiga jubba raaciyey kadibna baacsaday ilaa ay kismaayo orod ku galaan iyagoo jabay oo dulaysan xaaladda degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa haatan degan waxaana ay ku soo noqotay sideedii hore iyadoo dadkuna ay noloshooda caadiga ah ay haystaan waxaana caawa salaadii maqhrib kadib masaajidka jaamaca ah ee magaalada ka hadlay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose suldaan macalin maxamed cabdi duuba بسم الله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا نفتيدي نفتي نحن دردار من الله سبحانه وتعالى عبشديسة اللهم هاد علينا الله إن وسو كل مين مساجد كان مسجد النور أن جماعة هذا كنت كنا مغربك إلهي بانا مهدا إسكاله نحاك له وهل كان مسجد النور أن تعسي أقدر أن عددك مسلمين تها عدوك uu ku laayay degmada jamaame waxaan leenahay shahaadada allah ka aqbalo halka hadda aan joogana waa masjidu nuur waxaa dhinacayga midig ku yaalla madarasadii khaalid bin waliid loo yaqaanay ay gantaalka ku dhufteen cadowga ilaahay subxaana wa tacaala baa naga dulqaaday cadowgii maantana waa ka waa la jadiid waa la dhisay ilaahay baa ku mahadsan waxaan leeyahay marka muslimiinta الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله تعالى مسلمين تا أيها كالبنيان أه ونسمع كالي مسلمين تا وأيها معناها ولالاء المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أسابعه كما قال عليه الصلاة والسلام وعاد أكتن ولا ليال دد مسلمين أيها هل كان عدو كل أيي يا شهداء كل نقضي ilaahay fadligii dadkaa waa loo tagay waa loo tacsiyeeyey ilaahay waa ku mahadsan subxaana wa tacaala dadkii macnaha ay ka baxeenna maanta way sabarsan yihiin ilaahay fadligii wey haddana halka aan joogno waa masjidu nuur oo la yaqaano qof walbana maanta jamaacada iyo muslimiinta ay kusoo tukanayaan annagana aan ku tukanayno ilaahay waa subxaana wa tacaala na makaniyey degmada jamaame cadowgiina allah subxana wa tacaala waa inaga jebiyey ilaahay baana ku mahadsan subxaana wa tacaala marka dadka muslimiinta waxaan leeyahay sabra ee dulqaata diinkiina allah subxaana wa tacaalaana ku sabra allahna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu llaha lacallakum tuflixuun mar kastana waxaa way waa liibaanaynaa biidni illahi tacaala ducada iyo alla barigana ha la badiyo cadowga ilaahay subxaana wa tacaalana allah inaga jebiyo cadowga allah inaga jebiyo muslimiinta meel kastoo jooga allah u gargaaro allah u gargaaro وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada jamaameh ayaan wax ka weydiinay xaaladda degmada iyo sida ay noloshu haatan dib ugu soo noqotay yow maasha allah ee magaalada waxa weeyaan dadka aad bay usoo buux dhaafiyeen waxa weeyaan maalimihii ee duqeynta dhacaysay iyo maanta waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa kaafi kala dhiiri waay magaalada maanta waxaa weeyaan waan soo galay runtii dadka waxay ahaayeen kuwa aada ganacsiga u furan yahay oo dadkii waxa bulshadii aad waxaa weeyaan ay usoo buuxdhaafiyeen rag iyo dumar alayku salaam waraxmatullah waa ku dhowahay anigoo magacay ku bilaabay umujaweeriyo waxaan deganahay ee degmada jamaamo dadka qaxaan ku jiraa alxamdulilah hal habeenaan soo barina waa soo laabanay magaalo sideeda waaye waa wax dhib ee ma qabno insha allah alxamdulilah ilaahi subxana watacaala cadowga ilaahi waa naga dulqaaday ilaahi subxana watacala waa naga jibiye insha allah ilahi waxaan ka barya inaan ku ku sabra inuu ilaahi naga dhigo waayo axyaro oo imtixaan oo ilaahi subxana watacaala oo mu'miniinta uu ku imtixaamay cadowgan ilaahay subxaana watacaala waa naga dulqaade kismaayo ay ku laabteen degmadan waa iska caadi ganacsigeena haysanaa waa ku dhowahay magacii waa cabdi jaylaan cabdulaahi oo joogo degmada jamaame waxaan ka mid ahay ganacsatada joogo degmada jamaame itixaan yar ayaana galay falilah alxamdu itixaankii waa kasoo gobnay allaha ku mahadsan haddana bulshada sidii kale aad iyo aad ay usoo badatay si hore camalaan u shaqeysanaynaa bulshada saxmadeeda bay soo badatay farxad iyo reereen ayaan ku jirnaa imtixaanka ilaah subxaana wa tacaala wuuna soo gudbiyey dhimatan ilaah u naxariisnaa lilah weyne raajicuun ayaan leenahay intay dhimatan ilaah subxaana wa tacaala ka aqbala shahaadadooda inta kale ilaah u naxariisto dadka hadday way naxsanaayeen had farxad iyo job iyo reereen iyo si hadday shaqada u kala socota sidoo kale u kala socotaa dad kale waxaan u baaqaynaa wixii dhiman inay isku soo dhammaystiraan nabadgelyaa ka jirtay amni maasha allah waxaan leenahay bulshada sidii hore ahaan ayay u buuxaan maasha allah jabiga magaalada aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay jamaama boqolkiiba boqol dadweynihiina waa ku soo laabteen oo maasha allah ee qoladii argagaxa nagu rida oo gaalada ah oo isbahaysiga ahaana ilaahay subxaana wa tacaala rucbiyu ku rido waa jebiyey haddana shacabka muslimiinta ee reer jamaame ee jubbada hoose guud ahaan ee degmada jamaame markii hore meel dheer ma aadin oo baadiyaha iyo hareerahay jireen haddana waa kusoo noqday magaaladii waa kala socotaa ganacsiga aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay dukaamadii waa la furay kawaankii waa shaqaynayaa dhammaan madaaristii waxbarashadii dhammaan magaalada sideedii hore iyo si ka fiican ay kusoo noqotay الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhagaysateen qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin itoobiya oo uu ka dilaacay cudur halis ah oo boqolkiiba sagaashan dadka uu ku dhaco inta badan ay u dhintaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada kaaraan oo isku ballansaday inay iska difaacaan cagafta xasan gurguurta u burburisa dhulalka uu boobayo iyo wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo gurmad u fidisay ehelada dadkii ku waxyeeloobay duqayntii dhowaan ka dhacday degmada jamaameh ee wilaayadaasi qodobadaas iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaad barnaamijka ku soo dhagaysateen intii uu barnaamijka socday waxaa igala qayb qaatay walaalka maahir maxamed oo aalaaba inoo soo diyaariya xubinta hadalhaynta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh تبتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا